kulankan oo ahaa mid lagu muujinayay isdhexgalka bulshada xaafadaha horumarinta nabadda iyo soo nooleynta hiddihii iyo dhaqanka ee deegaanadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka gobolka degmada iyo urur u dhaqdhaqaaqa horumarinta bulshada kulankan isdhexgalka loogu magacdaray oo ka dhacay xarunta maamulka degmada baydhabo waxaa lagu soo bandhigay barbaar isugu jiray rag iyo dumar kuwaasoo ay soo bandhigayeen cayaaro kala duwan oo hiddaha iyo dhaqanka ah iyadoona boqolaal dada ay daawanayeen luul isxaaq aadan oo ah agaasimaha ururka u dhaqdhaqaaqa horumarinta bulshada ayaa ka hadashay muhiimadda kulamadan ay ka bilaabeen ma isluwadna inaynu ku shaqayna nabadda sidii lan hormariyo faday inaynu isdhexgelina xaafado inisjeyna xaafado xaafadi wal inis qabta ama xaafadi xaafadi xaafado kale sidaa lahay timeel iniska kooyan ama noogaana xaafado walayo habandhi ka koran iyo actifka ayin samalera sidii hortaba caan ka hayti oo la kasaay markii nabad jarta xaafado tartama jaran tartanga la geliyi jaray wal xaafadi guulaysata abaalmarin lasii jaray wayba fadaan insha allah hamigaana meelwinga deersisiñi xaafado inaynu tartan siina fadaan iskoolaadka inaynu tartan siina fadaan bulshadii dhan dhammaantee inaynu barnaamijkanka kulan siino inayska sheegno rajeeyaan insha allah hamigaana saaso gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada baydhabo mukhtaar sharmaake garas ayaa sheegay in soo nooleynta hiddaha iyo dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada uu ku yimid ammaanka deegaanadan oo soo hagaagaya
maykosgaray dhagankiyo dhumi walaay dhombi zuuleen hadda biidta wablika erlan kasaw yari biid kasaasi ood ert faashid kasaasi haddii aad erda ma kasaayanba marka dhaqanka inii oo lahanagu lankii hatowi eeda inka maad nagaan anaadun mayba fuudahanii e maalintii nabadda adduunka la erhaay iyo fuudahanii e taas leyma e marka barnaamijkun sii liin bilaawiyu waana dareere ilaa ii dadka oo koonfur galbeed la eraw dhaqaynshoo ku fahmayaan baydhabo oo ah xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed oo hadda uu ka socdo horumaro dhinacyo badan leh ayaa haddana bulshada waxa ay noqdeen kuwa ku dhiiraday ka shaqaynta horumarinta deegaanka